samu'eel ka koowaad cutubka saddexaad oo yarkii samu'eel ahaana wuxuu rabbiga ugu adeegi jiray ceelihi hortiisa oo wakhtigaasna ereyga rabbigu wax aan marar badan la helin buu ahaa oo muuqasho bayaan ahna lama muujin oo wakhtigaas markii ceelihii jiibsaday meeshiisii haddaba indhihiisii way arag darnaayeen oo waxba ma uu arki karin oo laambadii ilaahna aan weli la demin oo samu'eelna jiifsaday macbudkii rabbiga kaasoo ah meeshii sanduuqa ilaahyiil ayaa rabbigu samu'eel u yeedhay oo isna wuxuu yidhi waay kan markaasuu ceelihii ku orday oo wuxuu ku yidhi waay kan waayo waad ii yeedhay kolkaasuu yidhi anigu kuuma aan yeedhin ee iska jiifso markaasuu tegey oo jiifsaday markaasaa rabbigu haddana u yeedhay oo yidhi samu'eelow kolkaasaa samu'eel kacay oo ceelihii u tegey oo wuxuu ku yidhi waa'i kan waayo waad ii yeedhay oo isna wuxuu ugu jawaabay wiilkaygiiyow kuma aan yeedhin ee iska jiifso haddaba samu'eel weli ma uu aqoon rabbiga oo welina ereyga rabbiga looma muujino isaga oo haddana rabbigu wuxuu samu'eel u yeedhay mar saddexaad oo isna wuu kacay oo u tegay ceelii wuxuuna ku yidhi waa i kan waayo waad ii yeedhay oo ceeliina markaasuu gartay in rabbigu u yeedhay yarka sidaas daraaddeed ceelii wuxuu samu'eel ku yidhi tag oo iska jiibso oo waxay ahaan doontaa hadduu kuu yeedho inaad ku tidhaahdid rabbiyow ila hadal waayo anoo addoonkaaga ah waan ku maqlayaaye sidaas aawadeed samu'eel waa tegey oo meeshiisuu jiifsaday markaasaa rabbigu u yimid oo ag istaagay oo sidii mararkii kale ayuu u yeedhay oo ku yidhi samu'eelow samu'eelow markaasaa samu'eel wuxuu yidhi ila hadal waayo anoo addoonkaaga ah waan ku maqlayaaye markaasaa rabbigu samu'eel ku yidhi bal eeg waxaan reer binu israa'iil ku dhex samaynayaa wax ku alla kii maqlaaba uu ka nixi doono oo maalintaas waxaan ceelii ku samayn doonaa kulli wixii aan reerkiisa kaga hadlay oo dhan ilaa bilowgii iyo xataa dhammaadka waayo waxaan isaga u sheegay inaan reerkiisa weligiis u xukumayo dembigii u ogaa maxaa yeelay wiilashiisii inkaar bay isku rideen oo isna kama uu joojin iyagii sidaas daraaddeed waxaan reerka ceelii ugu dhaartay inaan reerka ceelii weligiis dembigiisa lagu nadiifin doonin allabari amase qurbaan markaasaa samu'eel iska jiifsaday ilaa subaxdii oo dabadeedna wuxuu furay gurigii rabbiga albaabadiisii oo samu'eelna waa ka cabsaday inuu ceelii muujintii u sheego markaasaa ceelii samu'eel u yeedhay oo ku yidhi wiilkaygii samu'eelow oo isna wuxuu yidhi waa i kan markaasuu ku yidhi waxa rabbigu kuu sheego waa maxay waan ku baryayaaye ha iga qarin ilaah ha kugu sameeyo waxaas iyo wax ka sii daranba haddii aad iga qarisid innaba wixii uu kuu sheegay oo dhan oo samu'eelna wuu u sheegay wax kasta oo waxba kama uu qarin innaba markaasuu yidhi isagu waa rabbiga ee ha sameeyo wixii la wanaagsan isaga oo samu'eelna wuu koray rabbiguna waa la jiray isaga oo uma uu oggolaanin in ereyadiisii midna dhulka ku dhaco oo reer binu israa'iil oo dhammuna tan iyo daan iyo ilaa bi'ir shebac way wada ogaayeen in samu'eel loo adkeeyey inuu ahaado rabbiga nebigiis oo rabbigu haddana mar kale ayuu ka muuqday shiilooh waayo rabbiga ayaa ereygiisii isugu muujiyey samu'eel oo shiilooh jooga